warar xigisheenu lahayna oyoo baahiyeenhaanoo ku mid ee warbaahinta waddanka yab ku hadali madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasanow sheegeedan maybana erey
gudiisa hore waxyaala aan la yaabay oo aan ku arkay runtii idaacadaha sheegeen lagu weri iyo websaydyo websaydyo waxaa jira iyo idaacado oo wixii ayaga ay rabaan wax walba oo ku dabaqaa ani shalay waa ka hadlay dhammaantiina waa joogteen meeshaan ka hadlayay waa furitaanka baarlamaanka waxaan ka hadlay ciidamada iyo gobollada gobolka shabeellada hoose nooma suurtagelin inaan u tababarno ciidamo degmooyinka saddex saddex boqol aan rabnayn nooma suurtagelin sababa jira awood laakiin insha allah haddaan rajo fiican u leenahay baayo bakool sideed degmaa ciidamo lagu tababaray ciidamada amisom oo walaalaheen etoobiya ayaa noo tababareen ciidankaas wuxuu ku guuleystay inuu degmooyinkii habeen walba soo weerari jiray oo badbaadiyo ayadoo amisoomna ay la joogto reformka sameeyaan ee meel walba tagaan laakiin waxaysan u suurtagelin inay jidadka furaan anigu hadalkaan ini saasaan u dhigay meel walba waa ku duumantay idinko dhan waa haysta marka idaacado meel walba ku leh oo le madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu yidhi amisom waa ku guuldareystay mar aan idhi amisom waa guuldareystay haba yaraata ma jirto maalin walbana waa ka hadlaanay amisom waxaana u arkaa bani aadanka wax la dhiibo waxa u qaalisan dhiig waay dowladaha walaalaheena oo dariska ah iyo kuwo kale waxay noo keeneen ciidamo dhiigooda ay noo qoreen wax dhiig ka qaalisan adduunya la siima jiraan xoolo waa la siin karaa laakiin dhiig lasii siin karo ninka dhiiggiisa ku siiyo wax la heli kara maaha dhiigooday noo qoreen dhiigooday noo daadiyeen cadow nagu soo duulay oo meeluu ka yimid ujeediye ka jeediu le aan la arkayn ay la dagaalamaan guulo badana dalka way gaarsiiya sidaasaan u sheegaa maalinka madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan ow sheegeedan mariisu ku hadalhay koolfadhigii shanaad ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ina amisom iyo ka fashilintay sagowka amniga deegaanada koonfur galbeed taasoo hayti kutiri kuteenga iyo warara la been abuuri madaxweynahana khudbadiisa ankajarna taasoo uusa shalay ku jeediyey koolfadhigii shanaad ee golaha wakiilada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasoon dhiyaasi sida tan ciidamada degmooyinkan ciidamada loo tababaray aad aadaan ugu mahadilinaynaa ciidamada amisom gaar ahaan ciidamada etoobiya ayagaa noo tababareen ciidamada ayada ah degmooyinka jidadka inay furaan way ku guulaysan waayeen laakiin waxay ku guulaysteen degmooyinkii habeen walba la soo weerarayay dhibaatada ka jirta ay dadka ka qaxayeen in nabad loogu noolaado sida hadda maanta baydhabo aa ku arkaysaa ay yihiin ayaga dhammaantooda alxamdulilaah ilaahay baan ugu mahad celinaynaa walaalaheen amisom iyo ciidanka militariga iyo kuwa koonfur galbeed dadaalka ay ka geysteen waxaan aaminsanahay jidadkana toogay u laayahin waana ka guulaysan doonaa inay furaan jidadkana bidillahi karim marka gobolka shabeellada hoose sidaas oo kale inaa ciidamo ka tababarnaa rabeen waynoo suurogeli weyse sababa jiri dartood kuwa inta lagu sheegi karo iyo kuwaan inta lagu sheegi karin waxaan rajaynaynaa hadda arrinta ayadaa si kastaba noqota in laysla fahmay wakhtiyada dhow inaan ciidamo ka tababarnaa rabnaa degmooyinkaas sida ugu dhaqso badan biidnillahi alkariim abaabulkeedana waa lagu jiraa anagoo la kaashin doono dadka deegaanada degan iyo odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo dhammaan iyo dowladda soomaaliyeed iyo walaalaheen amisom sector one way noo ballan qaadeen in ciidamo ay noo tababaraan
hadalka madaxweynaha koonfur galbeed yakooyi wasan iyo warbaahinta warar been abuur iyo ku faafiyana wabsaajyada iyo weliba idaacado maxali ah okyaalaan beledka xamar hanasoo ku been abuuradeen khudbadii usi shalay jeedii madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasanow sheegeedan taasoo xadgudubka hayti xorriyatul qowlka iyo weliba xuquuqda lahaanshaga hadalka